بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda lixdanaad min suurati alaxzaab qaala allahu tacaala lain lam yantahi almunaafiquuna waaladiina fii quluubihim maradun waalmurjifuuna fi lmadiinati lanugriyannaka bihim duma laa yujaawiruunaka fiiha ilaa qaliila qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi lain lam yantahi haddaysan ka reebtoomin haddaysan ka joogsan oo aysan ka reebtoomin almunaafiquun kuwa munaafiqiinta ah kuwaasi haddii aysan ka reebtoomin iyo waladiina kuwa fii quluubihim qalbiyaashooda dhexdooda uu ahaaday maradun marad haddaysan iyana ka reebtoomin oo gaalnimada iyo munaafiqnimada qarsanaya iyo walmurjifuuna kuwal gilgilaya oo lullulaya filmadiinati magaalada madiina kuwa cabsi gelinaya saddexdaa qolo ee laysku cadfay haddaysan ka joogin waxa ay ku jiraan oo nifaaqa iska dayn oo kuwaan magaalada lululaya iska dayn lanuqriyannaka kugu salladneen oo kugu dirneen bihim iyaga waxaaba la leeyahay saddexda qoloba waa isku hal qolo kulli waa wada munaafiqiin kuwa munaafiqiinta waaba la sheegay lain lam yantahi lmunaafiquuna waaladiina fii quluubihim maraduna waa iyaga nooc ka mid a laftooda weeyaan iimaan bay muujinayaan gaalnimay hoos ku haystaan waxaa kaloo la mid ah kuwa zunaadayo zaaniyiinta ah oo qalbigooda maradku iyo fujuurka iyo xumuhu ku sugan yahay dadka xumaanta ku shaqaysta oo gogoldhaafka iyo zinada iyo balaayada iyo waxaas howlaha ku jira wladiina fii quluubihim maradun waa yihiin baa lyidhi wاlmurjifuuna fi اlmadiina kuwa kicinayoo lululaya oo argagaxa gelinaya magaalada alaraajiif walakaadiib ayay faafinayaan libalbalati اlafkaar waxay saa u bilbilayaan o usoo kicinayaan afkaar balaaya magaalada kusii daynaya khalkhalat sufuuf safafyaalkay khalkhal gelinayaan waa erayo sida soomaaliga aan u isticmaal carabi o ah khalkhal iyo balbala waxay faafinayaan akhbaar suu warar xun oo balaayo ah bay faafinayaan kulligoodba isku daroo haddaysan ka joogin waxa ay ku jiraan lanuqriyannaka lanusallidannaka calayhim kugu salladneen oo kugu dirneen calayka yaa muxamed calayhim iyaga dushooda bihim iyaga macnaha uma dabadeedna laa yujaawiruunaka kula ollogi mayaan kula dersi maayaan kula deganaan mayaan fiihaa magaalada dhexdeeda madiinaad ilaa qaliilaa ilaa zamanan qaliilan wey wakhti yar bay kula joogayaan wakti yarun bay kula sii deganaanayaan magaaladay ka baxayaan dib uguma soo noqon doonaan ilaa wakti yar ilaahay baa nebiga u ballan qaaday calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay acdaadiisa ka saarayo magaalada laga dheeraynayo awooddiisana la muujinayo faqruraasigu saasuu ku taxliiliyey malcuuniina xaal ay yihiin kuwaasi kuwo la fogeeyey oo la lacnaday lacnaddu waa raxmadda ilaahay laga dheereeyo shaksiga kuwa laga dheereeyey raxmadda ilaahay xaaliya aynamaa huqifuu meel allaale iyo meeshii laga helo ukhiduu waa la qabanayaa waqutiluu waana la laynayaa taqtiila layn ayaa la laynayaa meel allaale meeshii laga helo aynamaa huqifuu wawujiduu meel allaaliya meeshii laga helo gacanta looga dhigo lagu haleelo ukhiduu waa laga qaalib noqon weye waa la qabanayaa adaas waqutiluu waana la laynaya maxaa loo laynayaa waa likufrihim billaahi kufrinta ilaahay ay ka kufriyeen qutiluu waa la layn soo celiyo taqtiilan mar labaad layn baa la laynaya taasina waa sunnatallaahi ilaahay sunnadiisa sanna allaahu sunnatallaahi haadihi sunnatullaahi sunnatallaahi ilaahay sunnadiisii sannahu llaahu sunnatallaahi ilaahay baa jideeyey wey sunnadii ilaahay wey taasoo fi ladiina kuwii dhexdooda ugu sunno ahayd khalow tegay min qablu horay idinka horreeyey oo ummaddan ka horreeyey munaafiqiinta waddadaas baa ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo nidaamkaas ayuu mariyaa caadadiisu waa sidaa ummadihii hore saasoo kalea lagu sameeyey oo kuwii ambiyada cabsi geliyey ee lululay ee nifaaq la yimid waxay ahayd sidaas an yu'khada wa yuqtalu macnaha in la qabtoo la laayo waa sunnatallaahi fi ladiina khalow min qowl walan tajida helina maysid lisunnati illaahi ilaahay sunnadiisa tabdiilaa bedelid lan tatagayara sunnada ilaahay sunnadaa ilaahay lama bedelayo lamana doorinayo asaas adag bay ku taagantah imaamu saawi wuxuu yidhi asheekha saawi fi laayati tasliyatu lilnabiyi sala allahu calayhi wasalam aayaddaa nebiga xasilin iyo tasliya ugu sugan waxay ka dhigan tahay hatiiraanyoonin munaafiqiinta maanta jooga joogidooda hala walbahaari sunno qadiimaa jira zaman zamannada ka mida oo munaafiqiin ka maran ma jirin sidii oo kale wey waana la baabi'in jir intaa markii laynoo tilmaamay ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa saacadda qiyaamada ahwaasheeda dhibaatooyinka ay leedahay iyo inay xaq tahay oo imaanayso arrimahaas baa laynoo tilmaamaya wax weyn oo soo wajahan oo soo socda weeyaan saacadda qiyaamadu qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi yas'aluka annaasu dadku waxay ku weydiinayaan nebi allow can isaacati saacadda qiyaamada xaggeeday wax kaa weydiinaya kuwa mushrikiintaabaa aada nebiga u weydiin jiray waana calaa sabiili listihzaa jees jees iyo waxay ahayd ku caycayaarid wakhtiga saacaddu dhacaysa hadba weydiin jireen way degdegsanayaan maxaa ku dhacay saacaddii may timaaddo aaway waxaa noo sheegtay wixii naloo yabaahayay aawo annaga iyo kuwii naga horreeya waa loo yabaahay weli ma hayno waxaasay dhihi jireen qul waxaa dhahdaa innamaa cilmuhaa saacaddaa cilmigeedu cinda allaahi ilaahay agtiisu ahaaday waxay ka dhigan tahay anugu ma aqaani xilliga imaanaysa waxaa yaqaanoo og callaamu lquyuub cilmuhaa cinda allah malmas-uulu canhaa biaclama min asaa'il markii jibriil uu weydiiyey nebiga calayhi salaatu salaam mata saaca waxa weeyaan ilaahay baa og laa yujalliiha liwaqtihaa ilaa huwa yasaluunaka can isaacati ayaana mursaaha iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar ataa amru llaahi falaa tastacjiluuh waxa weeyaan ilaahay baa cilmigeeda og ilaahay waa qariyey xikmad darteed malag muqaraba iyo nebi mursala midna lama dhihin xilli fulaanoo sidaasabay dhacaysaa wamaa yudriika maxaa ku ogeysiiyey lacalla saacata saacaddu inay mudan tahay in laga yaabo takuunu inay ahaato qariibaa mid dhow lacalla saacata saacaddu takuunu qariibaa inay noqoto qariib fii waktin qariib wakti dhow macnaha arrintaa goodi baa ugu sugan kuwa mustacjiliintaha ee saacadda degdegsanay ee mutacanitiin baa leeyahay madaxa adkaa lacalla saacata takuunu qariibaa markaa saacaddaas waa imaanaysaa shay imaanayaana kolleyba mar haddii la hubo uu imaanayo xaqiiqo ay tahay waxa weeyaan wax loo degdegsado maba jiraanba bay ka dhigantah lacalla saacata takuunu qariiba saacaddaa qiyaamada xaalkeedu sidaa weeya qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina allaha ilaahay lacana alkaafiriina kuwii kaafiriinta ahaa waa lacnaday lacnad baa dusha looga tuuray raxmadda ilaahay baa laga dheereeyey wa acadda lahum ilaahay wuxuuna u darbay oo u diyaariyey saciiraa naarta saciira la yidhaahda waa cadda ay haya wuxuu u diyaariyey lahum iyaga saciiraa naaran shadiidatan mustacira naar daran oo hurays oo aada u daran taas baa loo diyaariyey khaalidiina xaalayin kuwa ku waaraya fiihaa naartaa dhexdeeda abada abadalaabidiin muqiimiin waa arrin khatara arrintaas weyn abadalaabidiin weligood bay ku jirayaan mar haddaan qofku iimaan ku dhiman naarta laga soo saari maayo khaalidiina fiiha adduunkan weligii intuu jiray xataa aakhiro laguma mateli karo waa meel aan yada lagaba tegayn weligeed jiraysa weligeedna naar bay ku jirayaan markaasay waxay maanta raaxo haysaan cimri soo mareen barwaaqo haysaan aqoon haysaan maalin gelinkeed waa la leekaan waaysa qof dhibaatada intaa leeg u dambayso waxba addoonyadan u noqon mayso kaneeca garabkeed ma ah ma dhammo laa yajiduuna mana helayaan weliyan mid weliya heli mayaan walaa nasiiran mid u kaalmeeyo u nusreeyana ma helayaan cadaabkaa cid macnaha weliya iyo cid nasiir ah oo ka badbaadisa ma helayaan yowma maalin baysan helaynin laa yajiduuna ku xil laa yajiduuna ma helayaan weliyan walaa nasiiran yowma maalin baysan helayn tuqallabu wujuuhuhum wejiyaashooda la gedgedinayo fi naari naarta dhexdeed dee hadba dhinac baa loo gedinaya gedinta waa maxay qof hilib solanayo bislaysanaya oo hadba dhinac hilibka u saaraya dabka ama ma garanaysaa solayga sidaasoo kale baa hadba dhan baa laga xanuujinaya iyadoo xanuunka iskaba wada gaarayo yowma tuqallabu wujuuhuhum fi nnaar tabtaasi u imaan doontaa yaquuluuna xaalay ku qowlayaan yaa laytanaa shallaytadanade adacna allaaha ilaahay adeecneena wa adacna arasuula rasuulkana alla adeecneena allah haddaan ilaahay soo adeeci lahay rasuulkiisana haddaan soo adeeci lahay sidaas bay dhahayaan yaa laytanaa waxa weeyaan shallaytadanadee bay dhahayaan wixii ka tegey ayay qoomamaynaya haddaanu adacna allah ilaahay haddaan soo adeeci lahay waadacna arasuula rasuulkana soo adeeci lahayn hee dhibaatadan iyo waxaan lamaana kulanin cadaabkan dulliga ah wa qaaluu waxay iska cataabayaan waxay dhihi lahaayeen baa maanta laynoo sheegaya oo iyaga marakan lagu wacdinayaa loo sheegaya warhoy saas sideednaan hadhow u dhihin ilaahay rumeey haa ka baxa waxaan gaalnimada ka baxa xaalkooda waa sidaas iyagu marka diino horaan haysanaa bay leeyihiin qaarkood oo bay iska sheeganayaan haddeer asbuucan kuwa waxay ku leeyihiin annagu diintii waxaan haysanaa nebi ibraahim iyo nebi muuse iyo nebi ciise hor annaguna intaasna waa haysanaa nebiyaasha waa rumaysanna nebi moxamedna waan rumaysanaa calayhi salaatu wasalaam kaalaya isagana rumeeye aa badbaadeena wa qaaluu waxay yidhaahdeen wa qaaluu waxay odhanayaan bay ka dhigantah rabbanaa yaa rabbana innaa anagu adacnaa waxaan adeecnay saadatanaa madaxdanadii alqaada hogaamiyaasha la yidhahda iyo wa kubaroo'anaa kuwa nagi waaweynaa fa adalluunaa waxay kuwaas naga dhumiyeen asabiila asabiila lagu istaagaya asabiila ayay naga dhumiyeen waddadii xaqa ahayd iyo iimaankii ayay naga dhumiyeen waxay eedda saarayaan kuwii balaayada ahaayoo ay daba ordayeenoo ay u sacabinayeen oo madaxda u ahaa hogaamiyaasha gaalada a imaanka naga hortaagnaa bay leeyihi rabbanaa bay leeyihi maanta haddee rabbanaadu inta adduunka oo qofku joogo baa halkan baa waxaa looga doonaya xagga abaalmarin weeye rabbanaada xagga ay dhahayaan laga yeeli maayo maanta rabbanaadu u furanta oo la rabaa inay wax u tadho amaa xagga haddii la tago halkan wixii laga soo shaqeeyey baa xagga la geynaya maxsuulkii baa xagga laisla tegaya rabbanaa rabbiga nagayow aatihim kuwaana dhumiyey sii dicfayni laba jibaar min alcadaabi xagga naarta madaxdii balaayada ahaydoo waxaa noo horseeday ilaahay horta bal iyaga cadaabka u laba jibaar bay leeyihi iyagaa na dhumiyey walcanhum ilaahay ow lacan oo naxariistaada ka fuge lacnan kabiiroo lacnad weyn nooca u daran lacnadaha uguna weynanka badan ilaahu dusha kaga turbay leeyi sidaas bay ku hadlayaan yaa ayuha aladiina aamanuu halkan waxaa ilaahay inoo sheegaya subxaana wa tacaala inaan nebi muxamed inaan la dhibin calayhi salaatu wasalaam in la dhibo waa la iskaga digaya siday yahuuddu nebiyaashooda u dhibeen iska jira baa la leeyahy yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayo kuwa alle iyo rasusha rumeeyada laa takuunuu ha ahaanina kaaladiina kuwii oo kale aadow dhibeen muusaa nebi muuse dhibay kuwii nebi muuse dhibay ee reer bani israa'iil ambiyadii reer bani israa'iil buu ka mid ahaaye kuwaasoo kale ha noqonina dhibaatooyin badan bay u geysteen kuwa iyaga ka mid ahi waxay dhaheen ninkaani baras buu qabaa waxyaalo ceeba baa jidhka kaga yaal sheelo iyo waxaasuu leeyahay muxuu intaa isku asurayaa dharka u qabaa dadka kale waa iyaga dharka marmar iska dhigo isku madhaha iyagoo isdhex qaawan bay meesha marmari jireen ee xishoodkan badanaya waxaas waxaasay sheegeen kuwaas saa dhibtaa la yimid oo kale ha noqonina oo markaa fabara'ahu allaahu ilaahay ka beriyeelay nebi muuse mimaa kii xaggiisa qaaloo ay ku qowleen fabara'ahu llahu ilahay baa ka beriyeelay mimaa qaaluu waxay ku hadleen ilaahay baa berinimadiisa muujiye wey bukhaarigu wuxuu warinayaa abu hurayra laga warinayaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu yidhi nebi muuse nin xishood badan buu ahaa asur badan jirkiisa meel lagama arki jirin xishood darteed dadkii dhibay oo reer bani israa'iil baa markaa dhibaateeyeen waxay dhaheen ninkan ilaa wuxuu isla asturayaa wax kale maaha waa ceeb jirkiisa uu ku qarinayo ama waa baras ama waa udura waa xiniye waaweyn yihiinoo sheelay waxaasuu qabaa ama aafo kale iyo ceeb kale u qabaa ilaahay baa wuxuu damcay inuu beri yeelo waxay dhaheen laga beri yeelo maalin buu keligii iska tegay nebi muuse dharkiibao dhagax saartay wuxuu damcay inuu mayrto wuu mayrtay markuu faaruqay mayrashadii ayuu dharkiisii soo aaday inuu qaato ku labiso markaasaa waynal xajara caddaa bithawbihi dhagaxiibaa la cararay maradiis qudrada ilaahay dhagaxii dharka la saaray baa maradii la cararay xaggee la aadaya meel kuwan reer bani israa'iil fadhiyaan ay shir ku leeyihiin nabi muuse ushiisi buu qaatay nabi muuse dee ulbaaba lagu yaqaana ushiisi waa qaatay ushiisii markuu qaatay wadalabal xajira dhagaxiina waa cirsan fa jacala yaquulu wuxuu gudagalay inuu leeyahay thawbii xajaru thawbii xajaru thawbii maradayda ii dhig xajaru yaa xajaru dhagaxow war dhagaxow maradayda ilaa isagii baa wuxuu sameeyey dhagaxu ficla man yacqil sidii cid wax garanaysa falkeeda oo kale dee waxbuu la cararay dee waa in lala hadlo marka si wax wax garanaya loola hadlo war dhagax maradeeda idhigba buu ku celceliyey xataa intahaa ilaa mala'in min bani israa'iila meel madaxyaweyntii reer bani israa'iil joogaan buu dhagax maradii la soo gala halkaasuu usoo gala markaasay fara'owhu arkeen iyagiina nebi muuse curyaanan xaalu yahay mid qaawan axsana maa khalaqa allah isago wax ilaahay abuur wax ugu quruxda badan in wax ceeba lagu arag ilaahayna wa abra'ahu mima yaquuluun waxay ku qowlayeen baa ilahay ka beriyeel xadiidku waa bukhaari sidaas baa dhacday dhibtu taas way ka mid ahay taasi waa ku jidha wa kaana nebi muusena wuxuu ahaa cinda allaahi ilaahay agtiisa wajiha daa wajaha martabo iyo weji iyo sharaf iyo makaano alla agtiis mid ku leh ayuu ahaaday waay ilaahay wax ma weydiisan jirin ilaa ilaahay wuu siin jiray waa wuxuu weydiistay ilaahiisa ilaahay waa siin jiray dee nebi muuse qur-aanka meelo kale lagu sheegay inay aada u dhibeen tan keliya maaha dhibaatooyin kaloo badan bay u geyseen waid qaala muuse liqowmi yaa qowmi lima tu'duunanii war maxaa ii dhibaysaan war maxaa ii dhibaysaan waqad taclamuuna annii rasuulullah idinkoo og inaan rasuulka ilaahay ahay war maxaa ii dhibaysaan hadalladaasaa ka mid aha marka dhibaato badan bay u geyseen yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helaya kuwa rumeeyadow ittaquu ka yaaba allaha ilaahay ka cabsada wa quuluu waxaadna ku qowshaan qowlan sadiidaa qowl toosan markaa ku qowla hadal xaqa mudaabaqaynaya ee wanaagsan ee toosan taa ku tiraaba oo taa ku qowla wa quuluu qowlan sadiida ku qowla baa leey hadal wanaagsan ku tiraaba kaa kaa idhaahda qowlan mustaqiiman mardiyan lilaah kaa ku hadla hadal aan jawr ahayn ku hadla hadal xaqoo aan baatil ahayn ku hadla dee innagaa laynala hadlayaa war dadkiina iimaanka lahow ilaahay ka yaabo hadalkaa dhahaysaan mid wanaagsan hadha ummad baad la talinaysaa ummad baad wacdinaysaa arrin baad ka fikrad dhiibanaysaa shir baad ku jidhaa howl baa qabanaysa ilaahay ka yaab waquuluu qowlan sadiidan hadal wanaagsan oo aan baadil ahayn oo aan xadgudub ahayn oo aan jawr ahayn hadalkaa ku hadla taas baa inoo taalla innagaa laynala hadlaya haddaad saas samaysaan yuslix ilaahay hagaajiyen lakum idinka acmaalakum acmaashiinoo ilaahay idiin hagaajinaya waa idinka aqbalayaa buu yidhi ibnu cabbaas wey macnaheedu wayakfir ilaahay waa dhaafin lakum idinka dunuubakum dembiyaashiin ayaa ilaahay idinka dhaafaya idinka asuraya waman yudic illaaha qofka ilaahay adeecaya warasuulahu rasuulkiisa faqad faaza kaasi waa liibaanay fawzan liibaan buu liibaanay caiimaa faaza fawza faaza fawza liibaan buu liibaanay fawskaasoo cadiima weyn ayuu qofkaasi liibaan intaa markii lainoo sheegay waxaa hadda lainoo sheegayaa takaaliifta sharciyada ah mas-uuliyadda la isi saaray ilaahay saaray bashariyada iyo binu aadamka ayaa laynoo caddaynaya ilaahay wuxuu yidhi innaa anagu caradna alamaanata ammaanada waxaan u bandhignay cala asamaawaati samaawaadka kow iyo walardi ardooyinka labo iyo waljibaali buuraha saddex saddexdaasaa ammaanaadka loo bandhigay inay qabtaan buuraha waaweyn oo intaa waddoodu leegto cirarkan ballaaran dhulalkan ballaaran baa loo bandhigay fa abayna waa diideen saddexdooduba an yaxmilnahaa inay qaadaan wa ashfaqna waana ka cabsadeen minhaa xaggeeda ammaano horta maxay tahy ammaano waa wax laguu dhiibay hadhowna ciddii kuu dhiibtay baa u celinaysaa ammaanadan la dhiibay maxay ahayd marka oo buuraha iyo cirarka iyo dhulalka loo bandhigado iyana iska daayeen dhowr arrimood ba ogow ammaanadan aqwaal badan baa ku jira tan ugu muhiimsan ama u loo badan yahay waxa weeyaan cibaadaadka iyo daacaadka iyo faraa'isha iyo axkaamta layna saaray taas weeye baa layidhi oo arrintan layna saaray waa ammaano ammaano waxaa la rabaa siday ahayd inaad u gudatid ciddii kugu ammaansatayna hadhow aad saa ugu dhibtid waa lagaa tirsanayaa waa lagaa xisaabsanayaa salaaddu waa ammaano soonku waa ammaano cibaadaadka kaleo dhan waa ammaano hadhowtii ammaanadii aan ku saaray baa lagaa baa ilaahay kaa tirsanayaa haye soo sar faylka salaadaha sidaan ku iri mau gudatid ha sidaan ku iri haddaa u gudatay baa lagaa lagaala wareegaya baa lagaa aqbalaya haddii qofka salaadiis u wanaagsanaato camalkii kalena waa u dabagelaya baa lagaala wareegaya haddii kalena ma aadan gudan bay noqonaysa waa arrin weyn weeye arrintaas ammaanaadkaas irar iyo dhulal iyo buuraha dhagaxyadu waa diidan diididdaas amar diidid maaha ilaahay ka hor imaatina waxa weeyaan way ka baqeen maadaama cirar iyo dhulal iyo buuraha iyaga ikhtiyaar lama siin iyagu waa iska adeecid culayskeeday ka baqeen ee amar diidda rabbi maaha fa abayna minha fa abayna an yaxmilnahaa wa ashfaqna minha waana ka waa ka baqeen culayskeeda iyo shiddadeeday ka baqeen ammaanada adkaanteeda laynoo tilmaamaya iyagana bandhigid bay ahayd awalba ilzaam ma ahayn waa u bandhignaa ilahay ka cabiray inaa caradna ee lama dhihin ilzaam qaabta haddii la yidhahdo ma ahayn takhyiir bay ahayd sidaa marka ay dhacday oo ay ammaanadana aan ku fasirnay daacaadku lala yimaado iyo macaasidoo laga tago takaaliifta sharcigaah waxaa ma lahaa waxaa xambaaray al insaanu insaankii insaankii baa qaaday ammaanadii ilaahay wuxuu yidhi innahu insaanku kaana wuxuu aaday daluuma mid dulmi badan jahuula oo jahli badan mid dulmi badan jahlina badan weeyaan dulmi badane jahuul ah weeyaan jahliga meel fog ka gaaray arrimaha ciribtooda uusan garanayn sidaas baa dhacday marka insaanka isagu wuxuu u qaadayaa insaanku iyaga isaga khiyaar baa la siiyey waddadaasi waa waddadii xaqa ahayd middaasna waa middii baadilka ahayd isagaa la rabaa inuu doorto midda xaqa ah taa dooratid baa abaalkeeda helaysaa wey deedna ammaanadaas maxaa loo saara liyucadib allaahu ilaahay inuu cadaabo almunaafiqiina kuwa munaafiqiinta ah iyo walmunaafiqaati gabdhaha munaafiqaadka ah walmushrikiina ragga mushrikiinta ah walmushrikaati iyo gabdhaha mushrikaadka ah ilaahay inuu cadaabo meeshaa marka waxaa ku jira ammaanadii insaanku qaaday intoodii badnayd kama soo bixin waxaas adduunka sanku dheeflaya khalqi nool hadda gaalay u badan yihiin munaafiqiintuna waa budh iyaguna tiraday ka batay inta kaleoo muslim ahoo ammaanadii aan si saxa ula imaanahay waa badan yihin in yar baa ammaanadii sidii la rabay ula imaanaysa innahu kaana daluuman jahuula insaankii qaaday deedna tanaa dambaysa wixii ammaanadaa dayacay gaalo munaafiqiin iyo munaafiqaad mushrikiin iyo mushrikaad ilaahay inuu cadaabo iyo wayatuuba allaahu ilaahay inuu ka toobad aqbalo cala almu'miniina kuwa mu'miniinta ah iyo waalmu'minaati kuwa mu'minaadka ah kuwaana waa kuwa habboono ammaanadii bay ka soo baxeen ahluliimaani wadaaca weeyaan ilaahay baa ka toobad aqbalay wa kaana allahu ilaahayna wuxuu ahaaday kafuuran mid dhaafid badan raxiimaa ilaahay wuxuu ahaaday mid naxariisasho badan oo turid badan ayaa ilaahay ahaaday subxaanahu wa tacaala sidaas baa markaas loo cadday oo loo bayaanay markaas qofku waa inuu ogaado haddii cidi hadda wax kuu dhiibato shaygaan ii seehay dhaqaalahan iyo boorsadan iyo ammaanadan sida loo rabo inaad sidii ammaanadii ahayd ah qofkii wixii abaan khiyaanin u gudatid ammaanadan baa ummadda la saaray wax kastay shamlinaysaa ammaanadan ammaanadaas waxa rabaa qofku inuu iska hagaajiyo ku xisaabtamo ilaahayna kaga boqo subxaanahu wa tacaala ilahay kuwii ka soo baxa allahayna ka dhigo rabbanaa taqabal mina innaka anta asamiicu alcaliim darsigeenu intaasuu ku egyahay والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب